Madrasada Al Ihsaan ayaa waliba la hirgeliyay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraara taas oo looga talagalay inay walkabaradaan agoonta shilgadiisin ee kanola magaaladaasi madarasadan ayaa waliba magaalada ku hirgeliyaya dad muxsiniin eh oo sharoogan ah dalkii weliba banaanshe taas oona uljeedshe iyo ah sidii walbarasho iyo hela lahaayeen agoonto ku nool magaalada caynaba maamulaha guud ee madrasada al xisaan sheekh salaad rooble yaa ku warbiyey marxaladoodii shalgadiisna ee martii madrasada amigilmajiid ilaahay baa mahadle awalan waxaanu maanta joognaa madrasadii xaruntii madrasada agoomaha oo horena aan u soo gudbinay iyadoo markaa sawirkeeda iyadoo dhismuu socdo oo markaa ay qabi ku jirto ilaahay mahaddii madrasad markaa waxaanu awalan inoo soo sawir marka hore iyadoo qabi ku jirto dhismaysa maanta ilaahay mahaddii waxaana soo gaadhay way dhammaatay dhismaheedu wuu dhammaaday kuraasidii iyo qalabkiina waa la keenay marka maanta waxaan u ducaynayna ilaahi subxana watacaala dadkii ka qayb qaatay dhismaheeda iyo dadka muxsiniinta ee kusoo deeqay qalabka yimi qalabkaasina wuxuu ku fadhiisan karaa ama deeqi karaa sagaashan arday wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimo dastuurka maxamed xaaji cilmi iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka somalilan cabdirasaaq xuseen albani ayaa anmahadnagay qof kasta oo ku qayb qaadatay dhismo madrasada agoonta alxisaana iyagoona codsaday inay agoontana galanta la kahaya
iyadoo ilaahay subxaana watacaala dalkana uu raxmaad qurux badan ka shubay oo barwaaqo iyo nabadgelyoba ay tahay inaynu isugu nimi madrasadii furitaankii madrasadii al ixsaan oo runtii dad muxsiniin oo kala duwana ay muddo soo wadeen oo maanta aynu xadhigga ka jarray madrasadaasoo ujeeddada loo aasaasay tahay maadaama gobolku aad iyo aad u ballaadhan yahay oo deegaan aad u ballaadhan yahay inay santar u noqoto agoontiisa iyo dadka nugul in wixii loogu qaban karo loogu qabto iyadoo ay awal ka tahay in kitaabka ilaahay iyo sunnaha lagu baro tacliinta kale ee waxa weeyaan maadiga wixii u raaci karana loo raaciyo wasiirka wasiir maxamed xaaji aadan cilmi ilaahay ka abaalmariyo iyo dhammaan ciddii kale ee wax ku darsatay madrasadaasoo uu gobolka loogu talagalay inay dadka danyarta ah ay ugu horeeyaan dadka agoomaha ah iyo dadka kale ee baahida u qaba barashada diinta islaamka in halkan wax lagu baro ayaa maanta halkan aynu furaynaa sidaa aanu xadhga uga jarnay baynu ku furan tahay ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala inuu ka dhigo goobta waqafka ah ee ilaahay dartii loo bixiyey ee loo dhisay